بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد إيه، إن شاء الله caawo oo habeenimo arbaco tahay oo aan ku dhex sugannahay masjid maxamed asacd ee ku yaalo xaafadda jabadgeele wadada jabadgeele aan ula jeedaa gaar ahaan qeybtan oo lagu magacaabo ansaaru sunna waxaa inoo bilaabanayo kitaabka xawdat lanwaar fii siirati nabiyi lmukhtaar sala allahu calayhi wasalam waxaana inoo akrinaayo in sha allah sheekh nuur cali jaamic taariikhdu hijrigana waxay ku beegan tahay caawa sideed bisha jamaacad alaakhir kun afar boqol soddon iyo labo hijriya marka in sha allah cashirku wuxuu ahaan doonaa habeen walba arbaco bixi doonaa kitaabkii kale oo hore loo cilaamiyey tajriid tawxiid kaas dib ayuu u dhacay insha allah waxaa la bilaabi doonaa arbacada soo socoto subaxeeda insha allah aduu ilaahay qadaro berisu dib ayuu u dhacay cashirka saasoo joogto nagu ahaan doonaa hadeerna bal sheekhaan insha allah ku wareejinayaa in uu kutubkii noo bilaabo aan ka wada faa'iidaysana insha allah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد كتابك روضة الأنوار fii siirati nabiyi lmukhtaar sala allahu calayhi wasalam oo aan bilaabayno shiiqa allifay magaciisa waxaa la yidhaahdaa safiyuraxmaan ibnu cabdillaahi ibnu muxamed akbar ibnu muxamed cali ibnu cabdilmu'min ibnu faqiirillaah almubaarak kafuuriy mubaarak kafuur waa magaalo ku taalla hindiya wuxuu dhashay taariikhda milaadiga markay ahayd kun sagaal boqol afartan iyo saddex tuulo ku dhow mubaarakafuurka oo la yidhaahdo xusein aabaad ayuu ku dhashay qoyskiisa waxay u nisbo sheegtaan ansaar oo lagu yaqaan weliba saxaabiga gooni ahaan in badan waxay u nisbo sheegtaan la yidhaahdo abu ayuub al ansaari hindiyayna ku badan yihiin waxbarashada yaryaraantii uu qur-aanka xifdiyey kadib madaarista tacliimta ayuu galay wuxuu qaatay shahaadada oo waxa weeyaan dugsiga sare uga takharujay kun sagaal boqol lixdan iyo kowdii kadibna shahaado la yidhaahdo shahaadat lcaalim ayuu qaatay kun sagaal boqol iyo lixdankii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ayuu qaatay shahaadadaas sidaasoo kaleeto shahaado la yidhaha shahaadat اlfadiila fi اladabi اlcarabiy ayuu qaatay kun sagaal boqol toddobaatan iyo lix markay hijiriyadu ahayd caalim sunni ah oo la yaqaan ayuu ahaa kulliyaad aad u fara badan oo iskugu jira waxa weeyaan madaaris iyo jaamacado ayuu ka noqday mucallim taariikhda markay ahayd milaadiga kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii waa sida tarjamada shiikha loo qoraye ayaa raabidatulcaalam alislaami waxay iclaamiday inay qaban doonto musaabaqo ama tartam caalami ah oo waxa weeyaan lagu gelayo siirada nabiga sala allahu calayh wasalam ayay u iclaamiyeen marka macnaheeda waxa weeyaan qof walbaa kitaab ha soo diyaariyo oo uu uga qaybgelayo tartankaas ama musaabaqada sidaasay iclaamisa marka markaasuu wuxuu alifay kitaabka caankaa ee taqaanaan alraxiiqu almakhtuum iyadaas ayuuna musaabaqadii ku galoo keenay dhammaan wixii caalamulislaami culummo ka socday kutubihii ay qoreen oo soo bandhigeenna kiisa ayaa laga hormariyey isagaana ku guulaystay jaa'isadii kadib wuxuu u soo wareegay jaamacatulislaamiya bilmadiinati nabowiya oo waxa weeyaan baaxid ka ahaa markasi khidmati sunnati wasiirati nabowiya markay hijiriyadu ahayd kun iyo afar boqol iyo sideeddii ilaa kun iyo afar boqol toban iyo sideeddii ayuu ka shaqaynayey kun iyo afar boqol iyo sideed ilaa kun iyo afar boqol toban iyo sideed uu shaqaynayey marka kadib wuxuu u wareegay maktabatu daarisalaam oo riyaad ah oo mushrif ka ahaa qismiga baxfiga iyo taxqiiqa cilmiga ah ilaa ilaahay ka oobsaday kutub badan ayuu alifay kutubtiisa kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah kitaabka la idhahdo ibraazu lxaqi wasawaab fii mas'alati asufuuri walxijaab oo xijaabka uga hadlay waxaa ka mid ah kitaab la idhahdo itxaafu lkiraam fii sharxi buluuqi lmaraam oo kitaabka buluuqulmaraamka uu ku sharxay waxaa ka mid a kitaab uu alifo la yidhahdo alaxzaab alsiyaasiya fi lislaam oo aad u muhiim ah oo uga hadlo xisbi islaami ah goormaa u horreeyday taasuu asna alifay waa kitaab aad u faa'iido badan waana la helaa wuxuu kaleeto alifay kitaab la yidhahdo albishaaraat bimuxamadin sala allahu calayh wasalam wuxuu kaloo alifay kitaab la yidhahdo bahjatu nadar fii mustalaxi ahli ahar wuxuu alifay tadawuru shucuub wadiyaanaat fi lhindi wamajaalu dacwati alislaamiyati fiihaa wuxuu alifay oo kaleeto alraxiiqu almakhtuum oo siddeed iyo toban luqo lagu terjamay wuxuu kaloo alifay rawdat alanwaar fii siirati nebiyi lmukhtaar oo mukhtasar laga soo gaabiyey ah raxiiqulmakhtuumkii waa raxiiqulmakhtuumkii oo la soo gaabiyey waana kitaabkan aan hadda doonayno insha allahu inaan laqbayno wuxuu kaloo alifay kitaab la yidhaahdo alfirqatu naajiya khasaa'isuhaa wa miisaatuhaa fii daw'i alkitaabi wasunna wa muqaaranatuhaa maca alfiraqi اlukhraa kaas ayuu alifay wuxuu leeyahay kitaabka la yidhahdaa almisbaaxu اlmuniir fii tahdiibi tafsiir ibnu kahiir minat lmuncim fii sharxi saxiixi muslimna waa leeyahy waxaa kaloo jira kutubo badan oo kale oo uu ku alifay luqada urduuga la yidhaahdo luqada urduuga la yidhaahdo waa badan yihiin waxaa ka mid a calaamaat nubuwa waxaa ka mid ah siiratu shaykh اislaam maxamed ibn cabdilwahaab kitaab la yidhaahdo waxaa ka mid a nadratun ila اlqadyaaniya waxaa ka mid a fitnat اlqadyaaniya adugu iyo kutubo badan oo kale shiika wuxuu dhintay hijiriyadu markay ahayd kun iyo afar boqol labaatan iyo toddobo bisha tobnaad koob iyo tobankeedii maalin jumca bacd alcasir oo waafaqsan miilaadiga laba kun iyo lixdii bishii labiyo tobnaad kowdeedii wuxuuna ku dhintay mubaarakafuur iyo deegaankii uu ku dhashay insha allahu kitaabka waa tarjamo yar un baan saaraynaho macnaha luqa soomaaliya un baan ku tarjamaynaa ee sharax ma saarayno waxaan u doorannayna waxa weeye siiro xoogaa khulaasaa weeye kitaabka siiradii nabiga sala allahu calayh wasalam oo khulaasaa weeye marka ummadda si guud ahaan waxay uga faa'iidaydaa siiradii inay wax fiican ka ogaato gaar ahaanna macaahidda gobol maadaama uu muqarar ka yahay waxa weeyaan ardada macaahiddana inuu kaalmo u noqdo marka insha allahu qofka asaga waxa weeyaan macno badan ka fahmaya markaa waa un tarjamaynaa maahane sharxi mayno biidni illaahi tacaala si uu waxa weyaan casharku xoogaa uu u socdo waana cibaaro aad u fudud iyo khulaaso bismi illaahi raxmaani raxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku alifa uu yidhi shiiku allah arraxmaani naxariista caamkaa naxariista oo makhluuq oo dhan naxariis gaarta naxariista allaha arraxiimi naxariista gaarkaa naxariista ee naxariista mu'miniinta uu siiyo gaarkaa naxariista oo adduunka hidaayada ah iyo waafajinta uu hanuunka waafajiyey waa naxariis gaar ah jannadiisa iyo raallihaansadiisa aakhira uu siiyaana waa naxariis gaar ah alxamdu mahad lilaahi allah ayuu u sugnaaday alxamdu mahad dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay allahaasoo rabbialcaalamiina caalamyaalka isagu barbaariyey caalamkao dhan rabbiga barbaariya kaasaa mahad iska leh wasalaatu ammaan iyo wasalaamu nabadgeliyo kaa'inaani calaa afdali rusulihi ilaahay rusushiisa kii u fadliga badnaa dushiisa ha ahaadeen wasalaatu ammaan iyo wasalaamu nabadgeliyo kaa'inaani calaa afdali rusulihi ilaahay rusushiisa uu soo diray kii u fadliga badnaa dushiisa ha ahaadeen waa nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam afdalu rusul waana qowlka saxiixa ah ee raajixa ah inuu afdalu rusul yahay waxyaalaha tusayana waxaa ka mid a nabiga sala allahu caleyh wasalam habeenkii la dheelmiyey waxaa loo soo jamciya rusushii baytulmaqdis isagaa imaam u noqdoo tujiyey taas waa calaamad cad oo tusayda inuu yahay afdalu rusul daliilka kale oo afdalu rusul inuu yahay tusayana waxaa ka mid ah xadiiska saxiixa ah ee waxa weeye saxiixaynka ku sugan nabigeenna suuban sala allahu caleyh wasalam wuxuu sheegay maalinta qiyaamaha markay dadku maxsharka ku dhibtoodaan inay waxa weeyaan leeyihiin aan u tagno nabiyullaahi aadam oo abulbashara si uu ilaahay noogu ergeeyo ilaahay si uu noo kala xukmiyo marka ay u tagaan nebi aadan wuu ka cudur daaran wuxuuna ku xawilayaa nabiyullaahi nuux nabiyullaahi nuuxna waa ka cudur daaran wuxuu ku xawilayaa nabiyullaahi ibraahim nabiyullaahi ibraahimna wuu ka cudur daaran waxayna ku xawilayaa nabiyullaahi muusa muusena waa ka cudur daaran wuxuuna ku xawilayaa nabiyullaahi ciisa ciisana wuu ka cudur daaran wuxuuna u dirayaa nabigeenna moxameda sala allahu calayhi wasalam marka loo tagana nabigu wuxuu leeyahy ana lahaa ana iska leh markaasuu sujuudayaa markaasaa rabbulcaalamiin leeyahay irfac ra'saka washfac tushafac wasal tucda madaxa kor u qaad wax weyddiiso waa lagu siine ergee ergada waa laga aqbalaahi markaasuu leeyahy ilaahay waddoommadaada kala xugmi oo kala saar marka shafaacatlcudmaa waxa weeyaan asagay gooni u tahay taasuna waa calaamad cad oo tusayda inuu yahay afdal rusul nabi maxamed sal allahu caleh wasalam wa khaatami ambiyaa'ihi ilaahay nebiyaalkiisa midkii lagu soo qatimayna ah khaatamtaada marka la kordhigo macnaheeda waa kii lagu qatimay ilaahay baa ku qatimay khaatim haddii la yidhahdana asagaa qatimay wey wa khaatami ambiyaa'ihi ilaahay nebiyaalkiisa kii lagu soo qatimay ah afdalu rusulkaasu muxamedi nebi muxamed ah muxamedkii asaadiqi runlowga ahaa muxamedkii alamiini ee la aamino waxyiga loo soo aaminay ilaahay baa waxyiga ku aaminay muxamedkii almabcuufi loo soo diray ila alaxmari waalswadi qof madow iyo qof cadba dadka oo waxa weeyaan dhammaantiis dadka cad iyo dadka madow dhammaan ilaahay nebi moxamed u soo diray sala allahu caleyh wasalam taasuna waxay ka mid tahay miisaadka amase waxyaalaha dheeraadka ee rususha kale uu ka dheeraa oo rusushii hore rasuul walba qoomkiisa ayaa loo diri jiray laakiin nabigeenna sala allahu calayh wasalam dadkoo dhan ayaa loo soo diray yaa ayuha annaas innii rasuulullaahi ilaykum jamiica waa tii rabbulcaalamiin ku yidhi dheh nabiyo waxaad tidhaahdaa dadow dhammaantiin waa la ii soo kiin diray marka wuxuu ahaa rasuul loo diray waxa weeyaan ila alaxmari waalswad almabcuui muxamedkaasoo almabcuui loo dira ila alaxmari qofka cad iyo walaswadi ka madow ajmaciina dhammaantood wa calaa aalihi nebiga eheladiisa dushoodana ammaan iyo nabadgelyo ha ahaato ahlada nabiga oo ah bani haashim iyo bani mualib muminiintooda weeye bani haashim iyo bani mualib mu'miniintooda weeye wa saxbihi nabiga asxaabtiisa dushoodana ammaan iyo nabadgelyo ha ahaato saxaabada waa qof kasta ee nabiga sala allahu calayh wasalam nolol kula kulmay ee ku dhintay ee rumeeyey weliba markuu rumeeyeyna iimaankii ku dhintay qof kasta oo nabiga sala allahu calayh wasalam nolol kula kulmay ee intuu noolal la kulmay ee rumeeyey ee iimaankii ku dhintay kaasaa la yidhahdaa saxaabi wa saxbihi saxaabadiisa dushoodana ammaan iyo nabadgelyo ha ahaato saxaabadaasoo xamalati liwaa'i diin diinka raayadiisa kuwii qaaday ah saxaabadaasoo xamalati liwaa'i diin diinka calankiisa ama raayadiisa kuwii qaaday ah ayaga ayaa ku nashriyey oo jihooyinka kala duwan waxa weeyaan dhiiggooda ku waraabiyey diinta alleh ee u jihaaday ilaahayna ku kor yeelay wacalaa man qof dushiisna ammaan iyo nabadgelyo ha ahaato tabica raacay hum saxaabada biixsaanin wanaagga ku raacay qof kasta oo saxaabada wanaaggoodii ku raacay oo iimaankii iyo camalkii saalixaa ku raacayna ammaan iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaato wacalaa man qof korkiisna ammaan iyo nabadgelyo ha ahaato tabiicahum saxaabada raacay biixsaanin wanaag ku raacay min ala'imati imaamyaalkii xaaluu yahay iyo walhudaati kuwii dadka hanuuni jiray iyo waducaati kuwii dadka diinta ugu yeeri jiray iyo walatqiyaai kuwa taqiyaalka ee alla ka baqa iyo wasaalixiina kuwa suusuuban wa calaa kulli man qof dhammaantiisna dushiisa ha ahaato ammaan iyo nabadgelyo sala ka qaaday sabiilahum saxaabada wadadoodii ilaa yowmi ddiini maalinta lays abaal mara intii laga gaaro waa tacmiim bacda takhsiis markii hore waxaa gooni loo gaar yeelay aalkii nabiga ahlkii nabiga ayaa gooni loo sheegay haddana saxaabadiyaa gooni loo sheegay haddana waxaa gooni loo sheegay a'immat اddiin wاlhudaad wاdducaad wاlatqiyaa wاsaalixiin markaas haddana la camiimay waa mu'miniintii oo dhan marka wa calaa kulli man qof dhammaantiis korkiisa ha ahaato nabadgelyo iyo ammaan sala ka qaaday qofkaasu sabiilahum sabiila saxaaba waddadii saxaabada iyo a'immada ilaa yowmi اddiin maalinta la is abaal mara intii laga gaaro amaa bacdu intaas ka gadaal fa ina siirata taariikh nololeedka annabawiyata ee nabiga loo nisbeeyey min ashrafi alculuumi culuumta mid kuwa ugu sharafta badanay ka mid tah kuwa ugu sharafta badan ayay ka mid tah ayadaa ugu sharaf badan laguma dhihin laakiin kuwa ugu sharafta badanay ka mid tah maxaa yeele haddee culuumu tafsiirkii iyo culuumu lxadiidkii iyo culuumu ictiqaadkii waxa weeyaan kuwa ugu sharafta badan kuwaasaa ka mid a marka keligeed ma aha laakiin way ka mid waa ka mid maxaa yeele waxay shamlisanaydaa waxa weyn axaadiis fara badan waxay shamlisanaydaa ictiqaad waxay sharaxaydaa noloshii nabiga iyo dhaqankii iyo tadbiiqintii shareecada wax badan ayay kulunsanaydaa marka fa ina siirata taariikh nololeedka annabawiyata ee nabiga loo nisbeeyey min ashrafi alculuumi culumta kuwa ugu sharafta badanay ka mid tahay wa acazihaa acazi alculuum culumta tan ugu sharaf badan ayay ka mid tahay wa asnaahaa asna alculuum culuumta kuwa ugu sarreeyay ka mid tahay hadafan xagga ujeeddada iyo wa matlaban waxa la doonayo ujeeddada la leeyahay iyo waxa la raadinaa kuwa ugu sarreeya ka mid tahay maxaa yeele waxa qofka muuminkaa raadina waxa ugu sarreeya waxa weeye raalli ahaanshaha ilaahay raalli ahaanshaha ilaahayna dariiqa lagu gaaraa waa in la barto dhaqankii nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam caqiidadiisiina waa in la barto waxa weyan cibaadadiisii acmaashiisii mucaamaladiisii marka uu qofku bartana uu dhaqan ka dhigto marka siiradu waxay baraydaa waxa weeye nebi moxamed sala allahu caleyh wasalama dhaqankiisii iyo akhlaaqdiisii iyo siyaasadiisii iyo dhammaan ayay baraysaa marka waxyaalaha qofku doonayo kuwa ugu sarreeyay ka mid taha bihaa siirada ayaa yacrifu rajulu qofku ku gartaa qofka almuslimu ee muslimka ah axwaala diinihi diinkiisa xaaladihiisa wa nebiyihi iyo nebigiisa xaaladihiisa qofka muslimkaa waxa uu ku garto nabigiisa axwaashiisi diintiisa axwaashiisa waa siirada bihaa siiradu yacrifu ku gartaa arajulu qofka almuslimu muslimka ah axwaala diinihi diinkiisa xaaladihiisa marxaladihii uu soo maray diinkan sidii lagu soo bilaabay sida ilaahay weyna ku kor yeelay sida waxa weeyaan loo tadbiiqiyey waxaasoo dhan qofka muslimka iyadu ku garan wa nebiyihi wa axwaali nebiyihi nebigiisa axwaashiisana siiradu qofku ku garan wamaa shayna qofku siiradu ku garan sharafahu llaahu ilaahay uu ku sharifay nabiga tacaala alla waa sarreeyahay bihi shayga oo min aruumati اlasli nasabka asalnimadiisa ah wa karami lmaxtidi iyo nasabka karaamadiisa ah waxa weeyaan aruuma waa asal asal iyo asal laisku idaafeeye marka imaanaha karamka waa karaamadii maxtidkana waa asalka aruuma waxaa la yidhaahdaa aslu shay shayga asalkiisaa la yidhaahdaa aruuma maxtadna waxaa la yidhahdaa alaslu fi nasab asalka nasabka ah si gooniya maxtid loo yidhaahdaa marka waxa weeye muxuu noqonaa macnihii wamaa shay ayuu qofku ku garanaa sharafahu llaahu nabiga ilaahay ku sharafay tacaala alla waa sarreeyahay bihi maaga oo min aruumati اlasli nasabka asalka waxaa loola jeedaa nabiga asalkiisii iyo nasabkiisii nasabka asalnimadiisa nabiga nasabkiisa sida uu u sugan yaho asal u yahay iyo meesha uu ka soo jeedo siiradu ku garan wa karami lmaxtadi nabiga nasabkiisa karaamada iyo sharafkiisana siiradu qofku ku garan uma maa shay ayuu qofku siirada ku garan akramahu ilaah uu ku karaameeyey bihi maaga oo min ikhtiyaarihi doorashadiisa ah lilwaxyi waxyiga uu u doortay alleh iyo war risaalati soo diridda uu dadka u soo diray siiradu kadib qofku ku garanayaa waxa ilaahay nabiga ku karaameeyey oo ah doorashada uu u doortay inuu u waxyoodo iyo inuu dadka u soo diro uma maa shay ayuu siirada qofku ku garan akramahu ilaahay uu nabiga ku karaameeyey bihi shayga oo min ikhtiyaarihi ilaahay doorashadiisa ah lilwaxyi waxyiga uu u doortay warisaalati soo diridda uu u doortay wa xamli cib'i dacwa dacwada culayskeeda inuu qaado uu u doortay ilayhi ilallaahi dadka loogu yeerayo alle wa ilaa diinihi ilahay diinkiisa dadka loogu yeerayo cib'iga waa culayska iqalka wey ilaah wuxuu u doortay subxaana wa tacaala nabigiisa inuu nabigu qaado oo taxamulo waxa weeyaan dacwadan inuu dadka ugu yeero alle inuu dadka ugu yeero diinka taasuna dhib iyo culays aan caadi ahaynay leedahay sababtoo ah markii hore maxamedulamiin ayuu ahaa waan arki doonnaa sida loo jeclaa iyo karaamada iyo sharafka uu tolkiis uu ku dhex lahaa laakiin markii uu yidhi alla kaliya ha la caabudo dhibka iyo dicaayadda iyo aflagaadada loo geystay waan arki doonnaa marka waxaasoo dhan inuu taxamulo ayaa ilaahay u doortay taasna waa darajadiisoo kor loo qaada iyo dallacsiin ilaahay uu nabigiisa dallacsiina wey waxamli cibi dacwati dacwada culayskeeda inuu qaado u doortay ilayhi alle dadka loogu yeerayo wa ilaa diinihi ilaahay diinkiisa dadka loogu yeerayo uma maa shay ayaa qofku uu ku garanaa siirada uma maa shay ayuu ku garanaa waxaana waxay ku cadfan yihiin yacrifu rajululmuslimu axwaala diinihi wa nebiyihi wamaa maadu saasay iskugu wada cadfantaha uma maa akramahu iyo wamaa shay uma maa shay ayuu garan qofku qaama uu u istaagay nabigu bihi shayga sala allahu calayhi wasalam oo min badliljuhuudi dadaalyaalka bixintooda ah dadaalyaalkaasoo almutawaasilati xiriirka ah dadaalka xiriirka ah oon kala go' lahayn oo nabigu ku bixiyey diintan faafinteeda ayuu qofku siirada ku barana si uu ugu daydo nabigiisii sala allahu calayh wasalam iyo waxa diintan loo soo maray uma maa shay ayuu qofku siirada ku garanaa qaama nabigu uu istaagay bihi maaga sal اllahu calayh wasalam oo min badli ljuhuudi dadaalyaal bixintood ah dadaalyaalkaasoo almutawaasilati xidhiirta iyo wamaa shay ayuu qofku ku garanaa canaahu nabigu uu ku dhibtooday oo min albalaa'i balaaye ah iyo walmixani imtixaano dhibaatooyin iyo imtixaanka uu nabigu ku dhibtooday qofku siiradu ku barana iyo wamaa shay ayuu qofku siirada ku baranaa canaahu nabigu uu ku dhibtooday oo min albalaa'i bala'a iyo walmixani imtixaanno fii haada sabiili waddadan oo ah dadka in diinta loogu yeero wamaa shayna qofku waa ku garanaa siirada xadiya uu ku nasiibsaday nabigu bihi shayga bijanbi daalika dhibkaas dhinaciisa dhibkaas maxaa dhinac socday waxaa dhinac socday nusqo ilaahay iyo gargaar ilaahay oo qofka tusayda rabbulcaalamiin sida uu ugu gargaaro waxa weeyaan rusushiisa iyo atbaacda rususha sida uu ugu gargaaro wax aad ku garanaydo oo nusradii iyo ta'yiidkii ilaahay ah ayaa waxa weyan dhinac socday dhibkaas iyo wamaa shay ayuu qofku siirada ku baranaa xadiya nabigu ku nasiibsaday bihi shayga bijanbi daalika dhibkaas dhinaciisa oo min nusratillaah ilaahay gargaaridiisa ah wa ta'yiidihi ilaahay xoojintiisa ah bijunuudi haybihi ciidankiisa qarsoon uu ku xoojiyey nabiga ciidanka almaknuuni ee dadka laga qariyey ciidanka qarsoon ee dadka laga qariyey oo malaa'igta iyo kayrkood ah sida ilaahay ugu xoojiyey nebigiisa siiradaa lagu bartaa iyo wataayiiddii ilaahay xoojintiisa bijunuudi haybihi ciidankiisa qarsoon uu ku xoojiyey ciidanka almaknuuni la qariyey wa malaa'ikati malaa'igtiisa uu ilaahay ku xoojiyey malaa'igta albararati baariyaalka ah malaa'igta alkiraami karaamaysan iyo wa bitawjiihil asbaabi asbaabaha jihayntooda uu ku xoojiyey tawjiihul asbaab waxa weeye arrin markay kugu timaaddo go'aanka ku manaasibkaa haddaad qaadato waad ku guulaysane laakiin go'aanka ku manaasibkaa haddaadan qaadan dhibaa ka imaana rabbulcaalamiin wuxuu nabiga ku tawjiihiyey oo uu waafajiyey culays kasta oo ku yimaad iyo arrin kastoo ku timaad inuu go'aanka ku manaasibkaa qaato ilaahay baa ku tawjiihinayay nabiga sala allahu calah wasalam marka tawjiihulasbaabka waa saas iyo wa bitawjiihi lasbaabi asbaabta ilaahay inuu ku tawjiihiyo iyo wa inzaali lbarakaat barakaat ilaahay inuu soo dejiyo barakaat badan inuu nabiga ku soo dejiyo wa khawaariqi alcaadaad caadooyinka waxyaalaha dilaaciya waxyaalaha caadada dilaaciya oo caadadii la yiqiin aan ahayn inuu soo dejiyo ilaahay oo nabigiisa ku soo dejiyo waxyaala caadaha ka ba caadada ka baxsan waa mucjizaadkii wey waa mucjizaadkii oo marar badana waxaa dhacaysay waxa weeyaan saxaabada dhibkaas haya maraa la baahan iyadoo difac lagu jiro ama dhufayskii la qodayo ayaa baahi badan iyo dhib badan lala kulmin markaasaa waxaa dhici jirtay waxar yar iyo waxa weeyaan hal madaal oo kaleeto oo raashina oo la diyaariyey oo muufahaan loo dubayo in siddeetan ciidan ilaahay ku filnaysiiyo siddeetan ciidan marka taas waxay kutusaydaa barakaad ilaahay oo soo degay iyo khawaariqulcaadaad caadada wax ka baxsan caadad ma ahan in ri ama waxar ay ku filnaato siddeetan qof ma ahan caado marka waa khawaariqulcaadaad marka iyo wakhawaariqilcaadaati waxyaalaha caadada dilaacya maanaa caadada ka baxsan iyo waqayri daalika intaas qayrkeedu ilaahay soo dejiyey waqad kaura waa batay alihtimaamu in laga murgoo lagu dadaalo bi haada almawduuci mawduucan siirada ah mawduucan siirada ah culummo badanaa ku dadaashay oo muhiimad siiday waqad kaura waa batay alihtimaamu in laga murgo oo lagu dadaalo bi haada almawduuci mawduucan fii qadiimi zamaani waqtigii hore iyo waxadiiii waqtigan cusubba intaba waa lagu dadaala diraasatan xagga akhrinta waa loogu dadaalo culummo badana akhrida siirada wa kitaabatan qoraalkana waa loogu dadaalay wa ta'liifan alifid kutuba laga alifa waa loogu dadaalay maxaa dhacay li'nnahu mawduucan siirada camalun waa camal camalkaasoo yandafiqu ka soo burqanaya min samiimi liimaani iimaanka khaaliskiisa samiimka waxaa la dhahdaa waxa weyaan khaalisu kulli shayin shay kasta khaaliskiisa waa la dhahdaa samiim marka waxawan aaday ugu dadaaleen maadaama uu yahay shay ka soo burqanaya oo ka soo baxaya iimaanka khaaliskiisa ilaa siirada ma faafinayo jeclaamayo qori mayo ilaa qof nabiga jecel maahane sal allahu calah wasalam siiradana waxay tusaydaa waxa weeyaan qofka ku dadaalaya qof nabigii jecel salawaatullahi wasalaamu calayh ilaa waxay ka hadlaydaa nabiga sharaftiisii waxa weeyaan nabiga sida ilaahay ugu gargaaray qof necabu marka juhdi kuma bixi karo qof necab juhdi kuma bixi karo saas darteeda wax badan laga qoray wax badanna laga alif liannahu camalkan oo siirada camalun waa camal amase liannahu mawduucii u celi liannahu mawduucan siirada camalun waa camal yanbafiqu ka soo burqanaya min samiimi liimaani iimaani iimaanka khaaliskiisa wa khariisati alxubbi iyo jacaylka dabiicaddiisa hariisada waxa la dhaha qofka waxa ku tallaalan oo jirkiisa ku jira waxaa qofka jirkiisa ku jira la dhaha hariisa waa dabiicadda iyo wa khariisati alxubbi jacaylka dabeecaddiisa iyo wa tafaanii ku baabi'id jacaylkaas lagu tago oo qofku meel fog ku gaaro jacaylkaas iyo wa tafaanii ku baabi'id ama ku tegid jacaylkaas meel fog laga gaaro kaasuu ka imaanaya mawduucan ilaa laakine anna caamata alqaa'imiina dadka u istaagay dhammaantood bidaalika mawduuca siirada lam yuufuu ma aysan oofin xaqahu nabiga xaqiisii xaqahu waxaan rabaa mawduuca xaqiisii nabiga ma ahan xaqahu xaqa almawduuc mawduuca loo celina damiirka mawduucan xaqiisii ma aysan oofin ilaa mawduucan siirada waxaa la rabay qofka ka hadlaa waxaan sugnayn inuusan ku soo darin oo uu sugo waxa uu siiradaahu sheegayo oo xagga sanad ahaan iyo u fiiriyo taasaa la rabay dhammaan waxaa lagu yaqaanaa siirada ragga wax ka qoray badanaaba waa la jamciyaa xaatibuleyly u badan yihiin inay jamciyaan wax sugan iyo waxaan sugnaynba ay isku daraan saasay u badan yihiin markaasuu yidhi ilaa laakine anna caamata alqaa'imiina dadka u istaagay dhammaantood bidaalika mawduuca siirada lam yuufuu ma aysan oofin lam yuufuu ma aysan oofin xaqahu xaqa almawduuc mawduuca xaqiisii oo waa maxay xaqa mawduuc muxuu ahaa min ataxqiiqi sugid ah in la sugo wax la sheegaya oo ay noqdaan wax sugan bal iskabadaa inay oofiyaane adkhaluu waxay geliyeen fiihi mawduucan dhexdiisa maa shaygii waafaqa waafaqay afkaarahum fikriyaalkooda dadka isku fikri maahan isku waxa weeyaan manhaj maahan isku madhab maahan isku waxa weeyaan madaraso maahan dadba xoogaa fikirahay wataan marka waxay u qoreen qodo walbaaba siirada si ay waxa weeyaan u ayidaan fakerkaas iyo manhajka ay ayidsan yihiin oy qabaan oy cabsan yihiin sidaas qaabkaasay u qoreen qaabkaasuna baxiga cilmigahu ma ogola baxiga cilmiga waxaa la rabaa qofka qoraya inuu ka tajarudo wax hawa la yidhaahdo haddii kale ma noqonayo ammaano ma noqonayo waa inuu qofku ka tajarudo waxa weeyaan wax alla wax la yidhaahdo hawo iyo wax jeclaysi iyo faker iyo madhab waa inuu ka tajarudo markaas ayuu ka keeni karaa shay cilmi ah oo ammaano ku yimid oo haabit ah marka bal iska baday adkhaluu waxay geliyeen dadka u istaagay macnaa in badana laga hadlaa dhammaantood maaha fiihi mawduuca dhexdiisa maa shaygii waafaqa waafaqay afkaarahum fikriyaalkooda wa muyuulahum dhinaca ay u leexanayaan muyuulka waa qofku wuxuu jecel yahay muyuulka qofkaas muyuulkiisu waa saasaa la idhahdaa muyuulka waa waxa qofku jecel yahay hadba rabitaankoodu dhinacu u leexanayo taas wixii waafaqaya ayay soo geliyeen iyo wa cawaadifahum dareemayaalkooda waxyaalaha ay jecel yihiin sida dareenkoodu yahay walow lam yakun yuusanba u sugnaan lahu maagaas ay gelinayaan xadun wax nasiib ah min asixati xagga ansixidda iyo wahubuuti sugnaan yuusanba waxaas ay soo gelinayaan wax sugan xagga sanad ahaan noqon laakiin marba hadduu waafaqo muyuulkooda iyo rabitaankooda way iskaga soo darsadaan iyagu way iskaga soo darsadaan haddii meelba lagu sheegay waxay leeyiin kitaab hebel uu ku qoranya baxiga cilmiga ahna lama yidhaha kitaab hebel ku qoranya baxiga cilmiga waa inuu waxaan waa sugan yahay ama ma sugna ilaa wax walba meel waa ku qoran yihiin markaasuu yidhi walow lam yakun yuusanba u sugnaan lahu shaygaas ay soo gelinayaan xadun wax nasiiba min ansixati xagga ansixidda iyo wahubuuti sugnaanshada bal iskaba daaye jaa-uu waxay la yimaadeen bibacdi maa shay gabalkiis huwa asagu musdadimun hartinaya biusuuli diini diinta usuusheedii wa khaarijun ka baxsan can xiyazi nidaaqi lmacquuli caqliga xeradiisa oo dhan ka baxsan waxa weeyaan musdadim waa shayga shayga hartinaya ka hor imaanaya wax usuulu diin oo caqaa'idkii xataa ka hor imaanaya iskaga darsadeen maadaama uu iyagu siday rabay waafaqsan yahay oo rabitaankoodu waafaqsan yahay ayay ku soo dareen siiradii waxyaalaha xataa caqliga banu aadanka xirada caqligaba uusan aqbalayn waxa weeyaan nitaaqa asal waxaa la yidhaahdaa maro ay xiro jireen dumarkii horeo carbeed marada waxay u talantahay sida macawiistoo kale ama googoradoo kale gabadhu waa dhex gelaya markay dhex gasho qaybta kore ayay laabeen xariga horta dhexda looga xidhaa qaybta korea la laabe markii la laabo marada darafkeedii kore dhulkuu tegi darafkii hoosena dhulku joogo saasuu marka u soconay marka waa un googoro qaabkaas loo talay mara dheer wey saasay dhex geleen markay dhex gasho xariga dhexda looga xidhi markaasay sii dayne gadaalay u celina markaasaa labadii daraf dhulkay labaduba jiitamaaya kii lasoo laabay iyo kii horeba marka dhexdiina xariga uga xidhan oo meeshaas dhexda ay ku joogtaa kaasaa la yidhaha nidaa waxaa kaloo la ydhaha niaaq waxa weyaan xarigaas dhexda uga xidhanna waa la ydhahda marka haddeer wuxuu ula jeedaa xuduud umbaa loola jeeda hadda maradaas laga hadli maa xiyiskana waa xerada markaasu wuxuu yidhi wuxuu yidhi bariska badaayey jaa-u waxay la yimaadeen bibacdi maa shay gobolkiis huwa asagu musdadimun hartinaya ama ka hor imaanaya biusuuli diini diinta usuushiisa wa khaarijun kana baxsan can xiyazi niaaqi lmacquuli caqliga xarigiisa mooradiisoo dhanba xiyiska waa moorada ama xerada wa nadaran fiirin marka la fiirinaa ilaa daalika arrintaas oo xoogaa siiradii la dhex geliyey waxyaalaan sugnayn wa nadaran fiirin daraaddeed ilaa daalika arrinkaas la fiirinaa iqtaraxa waxay ii soo jeediyeen calaya korkayga bacdulikhwaani walaalaha muslimka gobolka mid ah bita'liifi kitaabin kitaab allifidiis kitaabkaasoo jadiidin cusub kitaabkaasoo fii xajmin jurmi ku sugan jurmigaasoo mutawasitin dhexdhexaad bacdun tan wuxuu sheegaya sababu ta'liifkii weeye sababta anuu kitaabka ualifka wuxuu leeyahay arrintaas markay arkeen culummada ayay bacdulikhwa culummada walaalahae gobol ka mida waxay ii soo jeediyeen oy tala igu siiyeen inaan alifo kitaab cusub oo siirada ka hadlaya wa nadaran fiirin ilaa daalika arrinkaas la fiirinayo iqtaraxa calaya waxay ii soo jeediyeen bacdu likhwaani walaalaha gobolkood bita'liifi kitaabin kitaab alifidiis kitaabkoo jadiidin cusub kitaabkaasoo fii xajmin jurmi ku sugan mutawasitin dhexdhexaad xagga jurmigiis ama qadarka uu la ekaana kitaabka kitaab weyn oo siraana waa inuusan noqon ilaa kutubta sirada laga qoray aad u waaweyn mid yar oo aad u yar oo wax weyn macnaa faa'iidayna waa inuusan noqon kitaab xoogaa jurmigiisu dhexdhexaad yahay saasuu ii soo jeediyeen kitaabkaasoo ajmacu aan ku soo kulminayo fiihi kitaabka dhexdiisa maa shay huwa haabitun sugan wa muctarafun bihi lana yaqaan cinda a'immati haada alfanni fannigan siirada culummadiisa agtooda waxa weeyaan kitaabkaas waxaan ku soo kulminaa waxa haabitkahe sugan maahan qisas iyo israa'iiliyaad iyo sheeko la yskaga soo darayo maya wax sugan oo culummada siirada iyo taariikhda ka shaqaydaa ay sugeen oo sanad ahaan u sugan macnaha kitaabkaasoo ajmacu aan ku soo aruurinayo fiihi kitaabka dhexdiisa maa shay huwa haabitun sugan wa muctarafun bihi la yaqaan cinda a'immati haada alfanni fannigan oo siiradaa imaamyaalkiisa agtooda maca muraacaati mustawa naashi'iin dhallinyarada soo korayda mustawahooda ilaalinteedu iyadoo la jirto oo kitaabka marka aan qorayo wuxuu leeyahay laba dhinacba waan ilaalinaa dhinaca koobaad dhallinyarada naashi'iintao dadka soo koraya weye dadka soo koraya mustawahooda waa in la ilaaliyo oo wax ay qaadan karaanoo cilmi ay qaadan karaan laga dhigo iyo wacaamati daarisiinoo kuwa wax akhriya dhammaantood kitaabkiina kitaab uun dhallinyarada kaliya loogu talagalay uusan noqone waxa weyn dulaarta waaweyn iyo dadka mudarisiinta laftirkooda waa inay wax ka faa'iidaan marka kitaab labadii mustawaba isku qaadanaya inuu noqdo maca muraacaati mustawa naashi'iin dhallinyarada soo koraya mustawahooda iyadoo la ilaalinaa iyo wacaamati daarisiina kuwa wax akriya dhammaantood mutajaniban xaalo aan ka fogaanayaan kulminaa alijxaafa nuqsaanin iyo walinxiraafa leexasho ijxaafka waxa la dhahdaa dhammaynta shayga in la isti'saaliyo oo la dhammeeyo macnaha wuxuu leeyahy kitaabka markaan yaraynayo waxaa la rabaa inaysan ka dhalan siiradiiba inaan baaba'sho haddee wax yar afar xabaa ka soo qaaday taas ma rabo inxiraaf inaan galan oo aan leexdo oon dariiqii ka sawaabka ka leexdana taasna waa inaan ka fogaado mutajaniban xaalan ka fogaanayo alijxaafa nuqsaamin oo weyn iyo walinxiraafa leexasho fa dalabtu waxaan ka dalbaday min allaahi alle xaggiisa atawfiiqa inuu iwaafajiyo iyo wasadaada toosnaan ilaahan marka weydiistay inuu itoosiyo oo uu iwaafajiyo wax weyn sida toosan fa dalabtu min allah allah waxaan ka dalbaday atawfiiqa waafajin wasadaada toosnaan wabada'tu waa bilaabay bilcamali shaqadiiaan bilaabay shaqadii almatluubi ee la doonayey shaqadii la doonayey ayaan bilaabay mustamidan halkuu ka soo qaatay marka siirada halkaa laga soo qaatay waa kana meeshuu ka soo qaaday mustamidan xaalo aan ka soo qaadanayo fii daalika waxa aan qorayo min alqur'aani alkariimi qur-aanka wanaagga badan iyo wa tafaasiirihi tafsiiryaalkiisa tafsiiryaalka almuctamadati ee la cuskamo ilaa tafaasiirta qaarna waxa lama ictimaado oo wax walbaa iskaga jira qaarna waa kutubo muctamad ah sida ibnu jariir udabari iyo sida ibnu kaiir iyo tafsiir ulbaqawi iyo tafaasiir muctamadaha jirta iyo tafaasiir aan la ictimaadin oo la iska ilaaliyo marka kuwa muctamadka aan ka soo qaatu leeyahy intaas ka gadaal uma intaa ka gadaal min kutubi sunnati kutuba kutubta axaadiistaan ka soo qaata min kutubi sunnati kutubta sunnada waa kutubta axaadiista iyo wasiyara iyo wasiirati kutubta siirada wamustafiidan xaalo aan ka faa'iidaysanayo mimaa shayga yuujadu laga helayo fiihaa kutubtaas dhexdeeda oo min alqaraa'ini calaamado ah wa shahaadaati markhaatiyaal ah addaakhiliyati ee gudaha loo nisbeeyey waxaan kaleetoon ka faa'iidaysanayaa waxa weeyaan qaraa'inta iyo calaamadaha iyo markhaatiyaalka markhaatiyaalka waa isku mid iyo calaamadaha ee daakhiliga adilada ku dhex jirta taas waan ka faa'iidaysanaa iyo wamaa shay yuxiidu ku hareeraysan bihaa siirada oo min ashahaadaati markhaatiyaal ah alkhaarijiyati ee bannaanka loo nisbeeyey oo markaas masalada siirada laga hadlaya ka baxsan laakiin adilada kaleo shareecada wey hadday ka baxsan tahay iyo wamaa shay yuxiidu ku hareeraysan bihaa siirada oo min ashahaadaati markhaatiyaal ah alkhaarijiyati ee bannaanka loo nisbeeyey wa aafartu waxaan doortay an takuuna inay noqoto alcibaaratu cibaarada waa alfaadda uu adeegsanayo alfaadda kitaabka ku qoran yahay an takuuna inay noqoto alcibaaratu cibaarada ma'khuudatan mid laga soo qaatay min ariwaayaati riwaayadaha xadiiska axaadiista alfaadoodii inaan soo qaato inaan isku dayo iyo siirada alfaadeedii min ariwaayaati riwaayadaha iyo wa kalaami alawaa'ili dadkii hore kalaamkooda oo haddaanan markaas lafdii riwaayad soo qaadanna saxaabadii oo kale taabiciyaalkii oo kale waa inaan alfaadoodii soo qaato awaaisha waa kuwaas wuxuu yidhi biqadri اlimkaan intii suurtagala aan saas yeela mararka gabal way dhici kartaa kelimad oo caalim dambe uu leeyahay inuu cabiro waa dhici kartaa caalim dambe kelimad uu leeyahay inuu cabiro mararka gabal way dhacdaa laakiin inta suurtagal ah waxaan isku dayaa lafdi ama se xadiid ku jiray ama se ay adeegsadeen saxaabadii iyo taabiciyaalkii taas inaan lafdigaas soo qaatoon adeegsado taas ayaan ku dadaalayaa huy taas ayaan ku dadaala biqadri اlimkaan maca alikhtisaari soo gaabin iyadoo la jirto oo kitaabka waa soo gaabinaa waalikhtiyaari doorashana iyadoo la jirto oo badanaaba cibaarooyinka waa doorana cibaara laba cibaaro midii caddaan badan laba cibaaro midii sugan laba cibaaro midii meeshaan u manaasibka ah doorashaan ku wadaa yidhi cibaarooyinka wa arjuu waxaan rajaynaa annii aniga qad addaytu inaan gutay almatluuba wixii la rabay marka shaygii la doonayey oo laba shay lahaa siiradii in la sheego iyo shay haabita in la sheego inaan gutay ayaan ilaahay ka rajaynaa wey ilaa xaddin qariibin ilaa xad oo xoogaa soo dhowdhow yaan boqolkiiba boqol haddaanan ahayn waxa weyn inaan xoogaa un soo dhodhoweeye taasuna mi waxay ka mid tahay tawaaduca waadcullah allah ayaan weydiisanaa subxaanahu allah nastahanoo nasiidiisaa nastahaahe an yanfaca inuu ku anfaco bihi kitaabkan almuslimiina dadka muslimiinta inuu ku anfaco oo wayajcalahu kitaabka uu ka dhigo khaalisan mid u baraxla liwejhi ilaahay wejigiisa wejiga alkariimi wanaagga badan wa sala allaahu allah ammaano calaa khayri khalqihi makhluuqiisa kii uu khayrka badnaa muxamadin ee nebi muxamed ah wa baaraka allaha barakeeyo wa sallama allaha nabadgelsho khayri khalqi nabiga sal allahu calay wasalam khayri khalqihi culummo badanaa ku tilmaameen horta layskuma hayo inuu khayrulbashar yahay oo jinni iyo insiba ugu khayr badan yahay rususha dhammaantoodna uu fadli badan yahay waa masalada sawaabkaa waa cadda laakiin khayri khalqi marka la yidhaha masalada soo gelayda waxay tahay malaa'igta iyo rususha bani aadanka yaa fadli badan masaladaasaa soo gelayda masaladaas markaa ahlucilmiga gobol ka mida waxay yidhaahdaan sida sawaabka waa in laga gaabsado maxaa yalaha daliil cad oo qadciyaho go-an oo leh malaa'igta iyo nabiyaalka waxaa fadli badan nabiyaalka banu aadanka oo qadciya lama hayo mar haddaan lahayn masale ilaahay nagu addoonsadayba maaha inaan ka hadalno sidaas ayay ahlucilmiga gobol ka mida mare waana sida ugu dhow xagga waxa weye nabadgelyada وصلى الله الله أmaaنo علىa khayر لقihi khalqigiisa kii u khayrka badnaa محamdi ee محamed ah وbaaraka allah barakeeyo وaslma allah nabadgedsho waxaa qoray muqadimada صaفiyالرaحmaan mubaarak kafuur wuxuuna qoray kun iyo aفaر bqل toban iyo afartii bishii koobaad kowdeedii hadduu siiradii marka toos u galay muqadimadii markuu dhameeyey محamdu salى الlaه عaليه وsلم asluhu nabiga asalkiisii wa nash'atu barbaaridiisii wa axwaaluhu iyo xaaladihiisii qabla nubuwati nabinimada ka horreeyey wuu haddeer gelayaa kow asalka nabiga waa nasabkiisa iyo siduu ku barbaaro ku koray labo nabinimada ka hor axwaasha uu ku sugnaa iyo siduu usoo ku soo koray waxa weya saddexdaas arrimooduu ka hadlaya nasabkiisii siduu u koray nabinimada ka hor waxyaaluhu soo maray wax ka mid a annasabu shariifu nasabkii sharafta lahaa huwa nabigu akramu khalqillaah waa ilaahay makhluuqiisa kanu karaamada badan wa afdalu rusulihi ilaahay rusushiisa waa midka u fadliga badan wa khaatamu ambiyaa'ihi ilaahay nebiyaalkiisa waa kii lagu soo khatimo lagu soo afjaray oo nabi ka dambeeya ma jiro nabi kasta ee waxa weeyaan ilaahayba soo diraaya waa ka horreeyey qof ka dambeeya nabi sheegta qofka xataa ku shakiya muslim maaha qofkii ka dambeeya nabi sheegta qofkii ku shakiyo sin amur run sheega muslim maaha waa inaad yaqiinido inuu yahay gaal dajaal aho beenaala wixii nabi maxamed ka dambeeya yidhaa nabi ah nabi ciise ayaa soo degaya haddee nabi ciise kama dambeeya oo ka horrey nabi maxamed hortiisaa nabi laga dhigay nabi maxamed hortiisaa rasuul laga dhigay waa la kor yeeloo samada loo kor yeelay hadha waa la soo dejina marka nabi ciise nebinimadiisu way ka horraydaa nebi maxamed sala allahu calay wasalam waa xaq in la soo dejina lakiin nebinimadiisu way ka horraydaa laakiin qofkii nebi maxamed ka gadaal yidhaahda nabiyaan ahay allah isoo diray sida waxa weeyaan hulaam axmed marza oo kaleeto iyo kii hindiya ka soo baxo qadyaaniyada nimankan kufaarta oo qadyaaniyada iyo ay u sheegtaan iyo gaaladaasoo kale qofkii ku shakoos yidhi amay muslim yihiin asna waa gaal kale maxaa yeele qur-aanka sariixiisuu beeniyey qofkaas iyo axaadiista mutawaatirka intaba waa beeniyey nebi maxamedaa nabiyaal ugu dambeeyey huwa nabigu akramu khalqillaah ilaahay khalqigiisa waa midka u karaamada badan wa afdalu rusulihi ilaahay rusushuu soo diray waa midka u fadliga badan wa khaatamu ambiyaa'ihi ilaahay nebiyaalkiisa waa midkii lagu soo afjaro lagu soo qatimay waa abtiriskiisu marka kuu tirina in badan oo maanta dhallinyaradeenna ka mid a cayaartooydu adduunka aaday u yaqaanin dee hadda la taajiyo dhallinyaradoon idhaahno ninkaa konton noo tiri kara cayaartooy waxaa la dhacaa in lagu doodo bal iska daaya carruurtooda yaqaan iyo dumarka ay qabaan laakiin inta nabiga abtiriskiisa taqaana waa koobanta soo ma waa ayaan daro marka dad guuldara ku dhacdaan noqonayna markaas marka waa in abtiriskiisa aad u barato wey muxamed bnu cabdillaah ibnu cabdilmudalib waa muxamed ibnu cabdilaahi oo ina cabdulaahi ahaa cabdulaahigaasoo ibnu cabdilmualib ina cabdilmualib ahaa cabdilmualib kaasoo ibnu haashim ina haashim ahaa haashimkaasoo ibnu cabdimanaafin ina cabdimanaaf ahaa cabdimanaafkaasoo ibni qusayin ina qusayi ahaa qusayigaasoo ibni kilaabin ina kilaab ahaa kilaab waxaa loogu baxshay waa noo sheegi doonaa eeyuhu ku ugaarsan jiray waana fiicanta in lagu ugaarsado haddee hayo kilaabkaasoo ibni mura ina mura ahaa murahaasoo ibni kacbin ina kacab ahaa kacabkaasoo ibni lu'ayin ina lu'ayi ahaa lu'ayigaasoo ibni khaalibin ina khaalib ahaa khaalibkaasoo ibni fihrin ina fihri ahaa fihrina waa ninka quraysh la yidhahdo quraysh odaga la yidhahdaa waa fihrigaas waxa weya qowlna wuxuu yidhahdaa waa nadriga ka dambeeya labadaba kitaabka waa sheegi doonaa fiirigaasoo ibni maalikin ina maalig ahaa maaligaasoo ibni natrin ina natri ahaa natrigaasoo ibni kinaana ina kinaana ahaa kinaanahaasoo ibni khusayma ina khusayme ahaa khusaymahaasoo ibni mudrika ina mudrika ahaa mudrikahaasoo ibni ilyaasin ina ilyaas ahaa ilyaaskaasoo ibni mudar ina mudar ahaa mudarkaasoo ibni nizaarin ina nizaar ahaa nizaarkaasoo ibni macadin ina macad ahaa macadkaasoo ibni cadnaanin ina cadnaan ahaa baakaasa abtiriskii nabiga sal اlahu alيه waslm wa cadnaan min duriyati ismaaciil waxa weeyaan cadnaan nabi ismaaciil dadkii ka soo farcamay wey duriyadiisiu ka mid yahay macnaha asagu ka soo jeedaa wey ma ahan waa uu dhalo carruurtu dhalo ka mid yahay afartan oday ku dhowaada udhaxayda saasay waxa weyan kutub siyar qor-aan inta u dhaxayda lakin isagaa noo sheegi doono inaysan dabdisnayn wa cadnaan min duriyati ismaaciil nabi ismaaciil duriyadii ka soo jeeday ayuu ka mid yahay ismaaciilkaasu ibni ibraahim ina ibraahim ahaa calayhim asalaam nebi ibraahim iyo nabi ismaaciil labadoodaba nabadgelyo dushooda ha ahaatee bilitifaaqi waa laisku waafaqsan yahay in cadnaankaasu ka soo jeedo nabi ismaaciil waa itifaaq walaakiin lam yucraf lama garan bidabdi si kooban oo la hubo cadadu man dad tiradood walaa asmaa'u man dad magacyadood baynahu cadnaan iyo wa bayna ismaaciil u dhexeeya calayh salaam waxa aan waxa wayan la dabdin oo xoogaa khilaafka badan uu ku jiraa waxay tahay cadadka u dhaxeeya waa imisa mid walbase magaciisa xala dhihi jira laakiin waxaa laysku waafaqsan yahay cadnaankaas nabigu ku abtirsaday inuu ka soo jeedo nabi ismaaciil nabi ismaaciilna waa in nabi ibraahim markaasuu yidhi wacadnaan min duriyati ismaaciil ayuu ka mid yahay ismaaciilkaasoo ibni ibraahiima ina ibraahim ahaa calayhim asalaam labadaba nabadgelyo dushooda ha ahaatee bilitifaaqi waa laisku waafaqsanya sidaas walaakiin lam yucraf lama garan bidabdi si la hubo oo la xifdiyey cadadu man dad tiradood walaa asmaa'u man dad magacyadood baynahu cadnaan iyo wa bayna ismaaciil u dhexeeya calayhi asalaam amaa ummuhu aabbiis waa garanay nabiga hooyadiisaan gelayna marka amaa ummuhu nabiga hooyadiis sal اlahu alayh wasalam waxaa lagu sallina waa nabiga maahan hooyada sal اllahu calayhi wasalam fa hiya hooyadiis aaminatu binti wahab weeye aaminadii ina wahab aheed wahabkaasoo ibni cabdimanaaf in cabdimanaaf ah cabdimanaafkan iyo cabdimanaafka nabiga abtiriskiis ku jira shaqa iskuma leh waa laba cabdimanaafay kala yihiin meel kore iskaga soo dhici doona waa arki doonaa cabdimanaafkaasoo ibni zuhrata ina zuhro ahaa zuhrahaasoo ibni kilaabid ahaa waa kan halkay iskaga soo dhiceenba soo ma jeedid halkay iskaga soo dhiceen wa kilaab huwaljaddu waa awowga alkhaamisu shanaad oo linabiyi u sugnaaday sala allahu calayh wasalam awowga shanaad ee nabiga wey oo waxa weyn hooyadiisna afaray ka tirsataa isna shanu ka tirsadaa awowga shanaad weeye min jihati abihi xagga aabbihiis fa abuuhu marka nebiga aabbihiis iyo wa ummuhu nebiga hooyadiis min asli waaxidin hal asalay ka soo wada jeedaan marka waaba isku jufaba yajtamicaani waxay ku kulmaan fii kilaabin kilaabkaas ayay ku kulmayaan kilaab ayay ku kulmayaan wasmuhu kilaab magaciisuna xakiim weeye wa qiila waxaa la idhaha curwatu weeye laakinahu kilaab kaana wuxuu ahaa kaiira saydi ugaarsigiisu miduu badan yahay bilkilaabi eeyaha uu ku ugaarsado fa curifa biha markaasaa magacaas lagu bartay magacaasaa loo yiqiin ee magaciisu waa xakiim qabiilatu nabiga qabiiladiisa sal اlahu alيh waslm waxa lagu salina qabiilada maaha waa nabiga qabiilatu nabiga qabiiladiisa salى اlahu alayh wasalama hiya qabiilatu quraysh waa qabiiladii reer quraysheed qabiiladii reer quraysheed weeye qabiiladii almashhuudi lahaa ee looga markhaati kacay bisharafi sharaf carab marka la dhex joogay waxa weya war ma lahayn war ma lahayn quraysh waxay ahayd qabiilada ugu caansan ee ugu sharafta badan ay ahayd qabiilada almashhuudi lahaa looga markhaati kacay bisharafi sharaf iyo wa rifcati sha'ni arrinkeeda sarrayntiisa iyo walmajdi sharaf alasiili ee asal ahoo soo jireen ah majdi sharaf alasiili ee soo jireen aho asal ah iyo wa qadaasati almakaani meesha ay ka joogto dahirnaanteeda bayna saa'iri alcarabi carab inteeda kale dhexdooda carab intooda kale meesha iyo derajada ay ka joogto quraysh wa huwa quraysh laqabu fihri ibni maalik fihri ibni maalik naynastiisa wey ama koofaartiisa wey magaca waa ammaan ammaanta tusa qofka qof waa la ammaana qof waa la caaya marka magaca caankaahun magaca caadigaahun aabbihi hooyadu u bixin aa la idhaha laqab oo maala qof waa la ammaanaho waa la leeyahay caaqil a loo bixina laakiin caaqilda magac hooyo bixin maan maxameda maala la yidhaha marka caaqil a la leeyahay hadhow midna waa la caayaho waraabaa la leeyahay kaasa waxaa la yidhahdaa laqab carabiga marka laqab carabiga haddii la yidhahdo de soomaaliya wix lagu yidhahdaa garanaya ama waa naynaas ama waa koofaan ama waa wax kale waaya oo macnaha lahjadihi soomalidu waa kala duwan yihin qolo laqab waxaa yidhahdaa naynaas qolo koofaar qolo qolo wa huwa waxa weeye fihrigu laqabu fihr ibni maalig fihr ibni maalig naynaastiisii weeye ow amase natri ibnu kinaana natri ibnu kinaana naynaastiisii weeye wa kullun mid kasta oo min rijaalaati haadihi alqabiila qabiiladan raggeeda ka mid ah kaanuu waxay ahaayeen saadaatin madax waa sharaafan kuwa sharaf le fii zamaanihim waqhtigood qabiiladan waxyaala cajiibka ku leeda waxaa ka mid ah nin kasta oo qabiiladaas ka mid ah oo nabiga cabtirigiisa soo gala waqtiguu joogay isagaa sayid aha dadka laga soo saaray marka nabigaad fahmi kartaa marka waqtigii uu joogay isagaa sayid ahaa maogtahay haddii laga soo saaro dad oo madanaaba madaxa laga garaaci jiray oo iyagu aan dadka dhexdiisa wax ka ahayn ma taxamuli karo waa culayska wa leeya waxaan ummaddii aad arki jirtay oo ku dhibi jirtay ma kaad dhex sheegi karta laakiin qofku hadduu cizo ku koray wuxuu leeyahay mawqif waa wadaa mabdaan waa wadaa dadku laasim waa in la qaata marka bal ilahay meeshuu ka soo saaray waa meel cajiible وكل mid kasta oo min rijaalaat hadihi اqabiilaةi qabiiladan raggeeda ka mida kaanuu waxay ahaayeen saadaatin madax وaشhraaفan kuwa sharaf leh ayay ahayn fii zamaanin waqtigooda وaqad imtaaza waxaa soocmay minhum rijaasha xaaluu ka mid yahay qusay qusay ibnu kilaab waa soocmay wasmu magaciisana zayd aa la yidhaahdaah qusay bcidati miizaatin dhowr sifuu ku soocan yahay ayuu ku soomay dhowr sifo ayuu ku soomay miizada waa waxa qofku dadka uga duwanya miize waxaa la idhahdaa sifada qofkaanu dadka kale uga duwany miise gaaruhu leeyaha la ydhaha qofkaanu macnaha tilmaan gaara wey miizadu waa middaas marka qusayi wuxuu ku socmay biciddati miizaatin sifaad uu dadka uga duwan yaho dhowr ah fa huwa waa tana marka sifaaddii fa huwa qusayi awalu man waa qofkii ugu horreeyey oo tawallaa gacanta ku dhigay alkacbata kacbada min qurayshin xaaluu ka mid yahy quraysh inay kacbada maamulkeeda qabtaan ninkii ugu horreeyo qabtay qusayu aha kahor reer jurhum iyo dad kale haystay qabaa'il kale ayaa haysan jiray marka waxa weye ninkii ugu horreeyey ee quraysheed ee gacanta ku dhiga kacbada inuu maamulo isagu ahaa isagu ahaa fa huwa awalu man qofkii ugu horreeye weeye oo tawallaa gacanta ku dhigay alkacbata kacbada min qurayshin xaaluu ka mid yahay fa kaanat ilayhi asaga waxa u ahaato u sugnaatay xijaabatuha waardiyaheeda iyo wasidaanatuha furahaynteeda xijaaba iyo sidaana waa isku mid waa qofka albaabka jooga albaab joogaha weeye qofka albaabkan jooga ee qofku rabana u fura qofku rabana ka xira kaasaa la yidhahdaa xaajibaa la yidhahdaa xaajib waa albaab joogaha qofka ah marka xijaabatuhaa kacbada waxa weeyaan waardiyaheeda iyo wasidaanatuhaa furahaynteeda saa kuu fasiray ey waxaa loola jeedaa kaana biyaddii gacantiisa waxaa ku jiray miftaaxu lkacbati kacbada furaheeda yaftaxuhaa xaalu u furayo kacbada liman shaau qofku doono wamatasha iyo waqtigu doono isagaa furaha haysta kacbada dhan qofkuu raba u fura kan kalena wuxuu leeyahay meelahagaas ku tuko lagu furi maayo hadda weli waa sidii kacbada kacbada marmaraa qofkii dadka gabal loo fura ha dadka kale laakiinoo masaakiintaa badana looma furo ayaga madaxweyneyaalka iyo boqorada iyo markay yimaadaan inta xoogaa ciidan lagu daro oo loo xiro aa loo fura markaasay galaan dadka xoogaa dadkana mar loo furaa waa jirtaa bisha muxaramka oo kale shan iyo tobankeeda meelahaas oo kale marmaraa maalinaa jirta kacbada iyo la xiraayo daahyadeeda oo markaas waxa weyaan xoogaa la furaa waa jirta oo dadka inta warqad la goosto la gala laakiin inta kale kacbada gudaheeda ma geli karti kacbada waa guri iska xiran masaajidkaas unba xaramkaad ku tukee soo ma jeedi marka waxa weyan kacbadu waa sharaf gooniya gudaheeda in la gala nabigu waa loo furay sala llahu alay slm gudaheedu inta kale kusoo tukaday marka waxa weya noocaasay ahayd isagaa gacanta ku dhigay qofku rabu fura qofku rabana waa ka xira wa huwa qusay alladii waa midkii anzala dejiyey qurayshan quraysh bibatni maka maka caloosheeda inay gudaha maka soo degaan waxa weye ninkii ka shaqeeye weye wa askanahum isagaa dejiyey fii daakhilihaa maka gudaheeda wa kaanuu waxay qurayshu ahaayeen qabla daalika markaas ka hor fii dawaaxiihaa hareeraheeda wa atraafihaa dhinacyaalkeeda waa isku mid dawaaxiihaa iyo atraafihaa marka hore kacbada waxa weeyaan meesha ay ku taalla waa mako maka ma degi jirin quraysh meelahaas magaalada u dhowo dariska la'ah ayay qabaa'ilka kale dhexdooda ay ku firiirsanaayeen xataa islama socnaynoo meel gooniya ma deganayn wa kaanuu quraysh waxay ahaayeen qabla daalika markaas ka hor fii dawaaxiihaa maka hareeraheeda wa atraafiha iyo darafyaalkeeda mutafariqiina xaalayhin kuwa kala tagsan bayna qabaa'ila qabiilooyin dhexdood qabiilooyinkaasoo ukhraa kale wahuwa qusay alladii waa ninkii anshaca bilaabay asiqaayata xujay waraabinta iyo warifaadata martiqaadidda laba camal oo aad u waaweyn oo carabtu tiqiin asagaa bilaabay xujayda in loo diyaariyo biyaha zamsamka oo laga waraabiyo iyo sharaab gooniya iyo in cunto iyo martiqaad loo dhigo isagaa ugu horreeyo bilaabay wahuwa isagu aladii kii way anshaa bilaabay asiqaayata waraabinta iyo warifaadata martiqaadka isagaa fasira siqaayadii waa tanaa wasiqaayatu rifaadadana isagaa fasiri doono wasiqaayatu siqaayadu maa-un waa biyo cadbun macaan biyahaasoo min nabiidi tamri timirta sharaabkeeda ka atay timir inta biyo lagu milo oo lagu qaso ayaa waxa wey sharaab ahaan loo caba taas weeye min nabiidi tamri timirta sharaabkeeda ka ahaaday awil casale ama casalka malabka sharaabkiisa awizabiibi ama zabiibka malabkii waxa weeye awizabiibi zabiibka sharaabkiisa iyo wanaxwi wixii la mid ah kaana wuxuu ahaa yucidduhu sharaabkaas mid diyaariya fii xiyaadin dararyaal darweyn uu ku shubaa dararyaal dararyaalkaasoo min aladiimi maqaar ka samaysan maqaarka waa fasiro aljildia loola jeeda ku yidhi waa maqaar dar waa dar weyn oo maqaar ka samaysan yashrabuhu xaalay cabayaan sharaabkaas alxujaaju xujayda taas waa siqaaya waxa la dhaha rifaadu fasira hadda warifaadatu rifaadada dacaamun waa cunto cuntadaasoo kaana ahaa yusnacu in loo sameeyo lahum xujayda lahum xujayda fi lmawsimi xilliga xajka mawsimka waa xilliga xilliga xajka waqad banaa wuxuu dhisay qusay qusay ibnu kilaab wuxuu dhisay beytan guri wuxuu ka dhisay bishamaali lkacba kacbada wqooyigeeda waqooyiga shimaal haddii la rabaa bidixda haddii la yidhahdo waxa weeye shamaal oo shiinka la kordhigo waa waqooyi kacbada waqooyigeedu wuxuu ka dhisay waxa weeye guri gurigaasoo curifa loo aqoonsaday bidaari nadwa guriga nadwada ama wada tashiga gurigaas guri caan u halo daaru nadwa la dhihi jira wahiya gurigaasu daartaasu daaru shuuraa qurayshin quraysh wada tashigeeda gurigeeda wey guriga qurayshu ku shuuray jirta ama baarlamaanka quraysheed fadhiisan jiray wey shuurada waxa weeyaan islaamka yaqaana waxa weeyaan waa guriga oo dadka ahluxalli walcaqdiga meeshay fadhiisanayaan hadda loola jeeda shuurayla waxa la yidhaha dadka waxa weeyaan arrinta ka wada tashada dadka arrinta ka wada tashada oo hadday maamul sare tahay waa ahluxalli walcaqdigii wahiya gurigaasu daaru shuuraa qurayshin quraysh shuuradeeda gurigay fadhiistaan weeye amase guriga baarlamaanku fadhiisan weye sida loo yaqaan haddeer wa markasu taxarukaatihim quraysh dhaqdhaqaaqyaalkooda xaruntooda wey markaska waa xarunta dhaqdhaqaaqa haddii dhaqdhaqaaq la samaynaa ama nabad ha ahaado ama colaad ha ahaado ama ganacsi ha ahaado wuxu raba ha ahaado meesha lagu go-aamiya gurigaasu ahaa wa markasu taxarukaatihim quraysh dhaqdhaqaaqooda xaruntoodu ahaa dhaqdhaqaadka alijtimaaciyati ee bulsho arrimaha bulshada ee ummadda guriga looga tashado wey fakaana wuxuu ahaa arinku fakaana shaanu arrinku wuxuu ahaa laa yucqadu lama xiri jirin nikaaxu nikaax walaa yatimu mana dhammaystirmi jirin amrun arin ilaa fii hadii daari gurigaas maahane gabar quraysheed lama nikaaxina ilaa gurigaas lagu nikaaxina xooga carabta sharaf iyo wanaag badan aaday u jeclaaya gabadhii la nikaaxinaa waxa weyn oo magac leh gurigaas waa in lagu nikaaxiya haddii arrin tolkal ay gaarayana waa in gurigaas lagu gaaro wuxuu yidhi walaa yatimu mana dhammaystirmi jirin amrun arin ilaa fii hadii daari gurigaas maahane wa kaana biyadii gacantiisa waxa ahaa alliwaau calanka dagaal iyo walqiyaadata hogaaminta dii colaad la gelaya maahan fawdo iyo waxa weeyaan boodbood qabiilku dagaalkay gelayaan gurigaasaa lagu soo go-aamina qusay waa inuu go-aamiya oo calanka xira calanaa la xira marka dagaal la gelaya calankaas isagu waa inuu xira cid kaloo qaadi karta male cid kaloo dagaal geli kartana male uusan isagu dirin walqiyaadatu hogaamintana asaga lahaa falaa tucqadu lama xiri jirin falaa tucqadu lama xiri jirin raayatu xarbin calan dagaal ilaa biyadii gacantiisa in lagu xira maan waa inuu isagu xiro oo yidha hala qaado maanta calanka dagaalka reer hebel aan isgelaynaa wa kaana wuxuu ahaa kariima nin deeqsi ah waafir alcaqli oo caqli badan nin deeqsi ah oo caqli badan baqiil magacna ma yeesho ummadna ma hogaamiyo wax baqiil ah ummad ma wadi karo qofku waa inuu deeqsiya markuu ummad wadayo hadduu xataa uu muslim wadaayo hadduu gaalo wadaayaba sideedaba umma waxa wadi kara qof gacan furo maxaa yeele ummaddu moogta halkaana laga wada aarkooda ummad aarkooda halkaa laga wadaa wax la soo taabtay wey haddaad un xataa daacad keliya haddaad la soo taagantaa tiraa wanaaggaanaan hayo anu wax ma hayo waxay leeyihin musiiba kugu dhaco haddii wanaaggaaga waxaa markaa waa inaad wanaag iyo isku darto iyo gacan wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ahaa kariima wa kariima nin deeqsi ah waafir alcaqli ee caqligiisu kaamil yahay oo caqli badan saaxiba kelimati nin cod iskaluhu ah macnaha kelimadiisu meel marto saaxiba kelimati nin cod luhu ahaa kelimadaasoo naafidatin fushah fii qowmi tolkiis kelimada uu yidhaahdaa tolka waa dhex mare macnaha cod kelimadiisa waa loo hogaansan yahay iyo talada uu soo jeediye nin la diida maahayn xayla waa nin loo baahan yahay oo tolku u baahan yahay wax tar leh ee wax geed bakhiil ah ama dhamcaal ah waxa weyn kaas cidna qiime warkiisa qiimayn maydo waxaa la leeyahay hadduu hadda caroodana awlusan cidna waxu qaba jira wallahu subxaanaه wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina moxamed